madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa kulan ku saabsan nabadgelyada iyo horumarka somalilan la qaatay aqoon-yahanada somalilan ee magaalada burco ee gobolka togdheer aqoon-yahanada la kulmay madaxweynaha ayaa waxaa laga soo kala xulay iskuulada iyo jaamacadaha kala duwan ee gobolka togdheer gudoomiyaha jaamacadda togdheer doctor ciise nuur liibaan iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka somalilan axmed maxamed diiriye ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka maanta waxa weeyaan madal bilan oo ay isku mudan doonaan malaha madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan iyo bahda aqoon-yahanka ee jaamacadaha ka tirsan gobolka togdheer jaamacadaha iyo jaamacadda burcoba waxay boorinaysaa in nabad lagu heli karo horumar dadka iyo dalkaba in nabadda aynu hareeraha wada qabanno habeenkii aqoon-yahanka iyo madaxweynaha waxaynu doonaynaa markaa iswaraysigaasi waa inay noqoto su-aasha ama xogtaasi mid danta guud dee babligu wax ka faa'iidayo ama aad adigu wax ka faa'iidayso jaamacaddaada ka faa'iidaysa ama adaaba shakhsiyan ka faa'iidaya qaar ka mid ah aqoon-yahanadii kasoo qayb gala kulanka ayaa aragtiyo kala duwan kasoo jeediyey kulanka bulshaa jirka la takooro oo la haybsooco bulshooyinka ganacsiyadii ay haysteen waxaa muuqata in duulaan lagu soo qaaday ra-iislayaashii waa lagala wareegay ganacsiyadii kalena waa lagala wareegay ka mas-uul ahaan iyo ka madaxweyne ahaan bal nooga waran waxyaabihii aad bulshooyinka la haybsooca u qabatay
mudana madaxweyne waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo wadada isku xidha ood weyniyo hargeysa oo run ahaantii anagana muhiiman oo arkayno waxaad aaminsan tahay mudane madaxweyne adiga iyo wasiiradaada iyo xukuumaddaada iyo dadka kale eliidka somalilan in ictiraafkeennu ku xidhan yahay soomaaliya haddii ay jawaabtu tahay maya maxaa ula furteen wadahadallada madhalayskaha laba iyo tobanka sannadood madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa u mahad celiyey aqoon-yahanadii kasoo qayb galay kulanka asagoo uga jawaabay su-aalihii ay weydiiyeen aqoon-yahanada soo jirtay lana wado waana arrin ku xidhan dadka waa ummaddeenna weli u dhegan ulaanin masaajidka waa laga wacdayaa shirarka waa layska wacdayaa qofna ma diido maxaad ka qabatay sharciyo badan baa laga qoray waxaa ka mid ah inaan dadka ajnabigaa shaqada hoose la siinin shaqooyinka ay qaban jireen laga qaaday waxaan soo saaray inaanay dadka ajnabi ka shaqayn ee iyaga loo daayo taa kale waa rayuraslan ku raacsanay af soomaaliga haloo bedelo culumta jidkaa waxaad maqsaa in badan wadanga maqashay dhaqaalaaan baa haysa xataa waxaanu in badan damcnaanu ku qancinno shirkada somaliland lacagta badan haysta inay stadi sameeyaan inay waddada sameeyaan inay tool ka dhigtaan oo ay lacag kala soo baxaan weli way ku dhicinayaan lacag dibaddaga daydaana inoo samayn mayso marka waynu wadagaargelayna madaxweynaha ayaa muddooyinkanba safaro kala duwan ku mariyay deegaanada kala duwan ee maamulka somalilan